xildhibaano ku tirsan dowlad goboleedka jubbaland oo ku sugan deegaanka raaskambooni iyo kormeeri goobo walbarashada ee deegaanka sayti kujara wafdugunya waybayo halhal on kormeerana iskoolka raaskambooni iyo dhikadaayan ardada deegaanka kanool wayniyo warbixin ku dhugunsadeen maamulka iyo macalimiinta maamulaha iskuulka raaskambooni oo wafdiga iyo kumid tahayan wasiiro ku tirsan jubbaland uon ku warbiyay xaalada ardada iyo sheegay in walbarashada si caadiyayeen dareertay inkastoo ardada iyo macalimiinta qaar ku mid eh iyo deegaanka iskugu tabeen iskuulka nooga soo boqday marka waan kusoo dhaweynay insha allah halkani waa iskuul raaskambooni waxaan ka codsanayaa marka wasaaradda waxbarashada iskuulkii ayaan joognaa codsigaynan uu badan yahay mashaariicdii macalimiintii inaan la horumariyo insha allahu oo macalimiintii loo raadiyay maadaama gaab dheer la galay wasaaradda waxaan ka codsanaya ilaahay mahadulin waxbarashada inay iskuulkii ay horumarkiisii ku dadaasho waxbarashadii waan wadnaa ilaa iyo saddex iyo toban sana xaggaan jooga aniga macalin ahaanka maamuul ahaan buwaagii manhajta la soo kordhiyo intaan haysana ama waa jeexmeen ama waa yaryihiinba gaar ahaan kuwa galaaska shanaad ka bilaaban ilaa sideedaadka marka ilaahay mahad u dhi waxaan ka rabnaa inay noo soo kordhiso macaalimiintii seminaaro iyo wax loo abaabulo oo la horumariy macalinka tayihiisa naftiisa waxaan ka codsanaya wasaaradda waxbarasha insha allahu macaalimiintii inay tayadoodii ay wanaajiso mushaaraadkoodii iyo waxoodii dhan la hagaajiyo wasiirka wasaaradda kalluumeysiga jubbaland maxamed cumar iyo sheegay in ardada baahida iskuulka kujartiyo arageen waana la wadaaga doonaan wasaaradda walbarashada ee dowlad goboleedka jubbaland
wuxuu warbixin inaga siiyey fasalka sideedaadna waxaan ku aragnay afar arday inay fadhiyaan afartii arday laba ka mid ah ayay sanadkan ay galeen imtixaanaadkii ee magaalada kudhaa ay ku baaseen run ahaantii maanta magaaladii ayay joogaan fasalka ay u gudbi lahaayeenna inaysan helin fasaladii kalena ay ka koobnaayeen sideedaadka ilaa shanaadka iyaguna arday aada u yar oo gaaraya shan shan ilaa sideed sideed ilaa toban toban ay u fadhiyeen run ahaantii iskuulkaaseeto baahyo badan bay inoo sheegeen waxay inoo sheegeen buwaagta inay ku yar tahay oo iskuulka u baxsho wasaaraddu ay bixiso buwaagta inay buwaagtana ku yar yihiin run ahaantii intaaseeto macalimiintu hadda iskuulka ay dhigayaanna markii hore ay ahaayeen ilaa tobaneeyo maantana ay ku soo hareen shan macalin deegaanka raaskambooni oo deegaan xeebeed wayba dhowaan ku dhiyay dagaal saameeyay walabarashada iyo in haddii ho ku kabadahayeen dhibaatooyinka deeri dadka deegaanka